halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internetka aan ku leenahay ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa axad laba iyo tobanka bisha juun sanadka laba kun lix iyo toban idaacaddeenna galabnimada waxaa wada jir halkaan uga daadihinaya anigoo ah cashe ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku hayno idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah booliiska gobolka valorida oo sheegay in nin hubaysan ama uu labaatan qof ku dilay goob lagu caweeyo oo ku taalla magaalada orlando iyada oo boolisku ay ninkaasi isna toogteen
The decision was made to rescue hostages that were in there. Our SWAT officers exchanged gunfire with the suspect. The suspect is dead.
waxaan kaloo idiin haynaa saddex askarta dowladda soomaaliya ka tirsan oo maanta ku dhintay dagaal kooban oo ciidamada dowladda ku dhex maray gudaha magaalada cadaado sidoo kalena waxaad maqli doontaan kulan loogu garnaqayo labada garab ee xisbiga ucid uu kala jabay ee somalilan oo maanta hargeysa ka dhacay waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
musharaxa madaxtinimada xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa weeraro kala duwan ku qaaday hoggaanka xisbigiisa jamhuuriga iyo weliba xisbiga ay loolanka ku jiraan ee dimuqraadiga xilli uu hadallo ka jeedinayay issoobaxyo ka dhacay pittsburg oo ku taalla gobolka pennsylvania iyo tampa oo ku taalla gobolka florida trump ayaa laabta saartay calanka maraykanka isaga oo muujinaya sida uu u jecel yahay dalkiisa wuxuuna weeraro kala duwan ku qaaday murashaxa ay iska soo horjeedaan ee hillary clinton isaga oo sidii caadada ahaydna aada ugu dhaleeceeyey fariimihii dhinaca emailka ay ku isticmaashay agab ka baxsan xayndaabka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka intii ay xilkaas haysay trump ayaa sheegay in uu ballaadhinayo halkudhegiisii hore ee ahaa make america great ama taas oo macnaheedu ahaa maraykanka waxaynu mar kale ka dhigaynaa dal weyn haatanna wuxuu sii raaciyey in uu ku daro for everybody ama maraykanka waxaan ka dhigaynaa dal kale oo weyn oo cid walba u taagan
dowladda wadaagga ah ee dalka libiya ay qaramada midoobay garwadeenka ka ahayd ayaa sheegaysa inay qaaday dagaal oo ay qarka u saaran tahay inay kooxda daacish ka saarto magaalo xeebeedka sirta ee dalkaasi taasina ay daliil u tahay horumarka ay ka samaynayso in ugu dambeyn ay dhisato sumcaddeeda weerarka kaasoo horumaro deg deg ah samaynayay saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa sare u qaadaya rajooyinka ku aadan in dowladda hardanka ku jirta laga yaabo inay u suuro gasho inay dhisato militari cusub oo u yeesho dalka libiya oo laguna gubaabiyo maleeshiyooyinka inay daacad u noqdaan dowladda dhinaca kalena xogayaha guud ee qaramada midoobey banki muun ayaa cambaareeyey weeraradii darnaa ee maalintii sabtida ka dhacay deegaanka ay shiicadu ku badan tahay ee ku yaala agagaarka magaalada damiqshak hadal qoraal ah oo uu soo saaray ban kimuun fiidnimadii sabtida ayaa sheegay kur sheegay in weerarka ka imaanaya kooxda gudaha ee la socota arrimaha syriya ay sheegayeen in dhowr shacab ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur la dilay iyo kuwo kaloo badanna lagu dhaawacay waxa ugu yeeray inay ahayd weerar argagixiso oo qaab daran oo ay sheegteen kooxda daacish booliska magaalada orlando ee gobolka florida ayaa sheegay in xalay la weeraray goob lagu caweeyo oo caan ku ahayd in ay yimaadaan dadka isku jinsiga ah ee damacu kala galo booliska ayaa sheegaya in goobtaas uu ka dhacay khasaare ballaadhan iyada oo qofkii toogashada geystayna lagu dilay gudaha goobtaas lagu caweeyo qoraal laga soo xigtay barta twitterka ee ciidanka booliska ayaa lagu sheegay in ay taageero ka helayaan laamaha degmada kuwa gobolka iyo hay-adaha federaalka hase ahaatee waxaan weli caddayn ujeeddada keentay in boolisku ay deg deg ugu baahdaan kaalmada hay-adaha federaalka muuqaal lagu duubay telefoonka gacanta oo u baahiyey telefishinka c n n ayaa muujinaya booliska oo rasaas ku ridaya goobtan lagu caweeyo xilli horena ciidamada booliska ayaa ku sheegay bartooda twitterka in qarax goobta ka dhacay ama laga maqlay uu ahaa mid ay maamulayeen laamaha ammaanku isku dhex rabshad wata oo u dhexeeya taageerayaasha laba kooxood oo kubadda cagta ah oo iska soo horjeeda ah ayaa ka qarxay laba magaalo oo ku yaala dalka faransiiska kaasoo keenay su-aalo caalami ah oo ku aadan xagga ammaanka in ka badan shan iyo soddon qof ayaa ku dhaawacantay meesha waa garoonka la yidhaahdo mersele kadib markii boqolaal taageerayaal kubadda cagta ah oo british iyo rushiyaan ah ay isku tuurtuureen dhalooyin iyo miisas oo booliskuna uu ku rafaaday in uu xakameeyo dhowr isku dhac oo ka qarxay wadoon yaryar oo ku hareereysan garoonkaasi kadib markii cayaar dhex maraysay labadaasi kooxood ee ku dhammaatay hal iyo hal ayay taageerayaasha ruushka dhinaca ingiriiska ku khasbeen in ay ka boodaan xayndaabka si ay u baxsadaan dhinaca kalena magaalada ku taalla dhinaca xeebta mediteraneanka ah ee dalkaasi ee layidhaahda nes ayaa in ka badan toddoba qof ay waxyeela kasoo gaartay intii uu socday rabshad u dhexaysay taageerayaasha kubadda cagta ee waqooyiga ireland iyo dadka deegaanka
galab wanaagsan idil ahaantiinba ramadaan kariim meel kasta oo aad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa wararkan iyo warbixinahaniba idinka imanaya aan ku bilownee sida aad warkaba ku maqlayseen booliska gobolka florida ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in ugu yaraan labaatan qof la dilay labiyo afartan qof oo kalena ay ku dhaawacmeen toogasho ka dhacday gobol lagu goob lagu caaweeyo aan idhaahdee oo ku taalla magaalada orlando warbixintan waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan booliiska magaalada orlando ayaa sheegay in saraakiil ciidanka ka tirsan ee ay galeen goobtaasi lagu cawaynayo kadib saddex saacadood oo toogasha ay ka dhex socotay halkaasi ay ku dileen qofkii weerarka geystay oo dad goobta ku dhex haystay afhayeen u hadlay hay-adda sirdoonka gudaha ee f b i ayaa sheegay in dilkan dadka badan loo geystay loo baadhi doono sidii fal argagixiso waxa uu sheegay in ciidanka ammaanku ay eegayaan in falkani uu ahaa mid xidhiir la leh argagixiso dalka gudihiisa ka jirta amaba dalka dibaddiisa amaba in qofkii wax geystay uu ahaa mid keligii socday booliiska ayaa sheegay in qofkii weerarka geystay uu watay qori bastoolad iyo qalab kale oo laga shakiyey booliiska ayaa farriin hore oo uu twitterka ku diray ku sheegay in qalabkani uu ahaa waxyaabaha qarxa oo la xakameeyey kaas oo laga helay naydkalaabkii ay rasaastu ka dhex dhacday waa kan john mina oo ah madaxa booliiska ee magaalada orlando markii ay saacaddu ahayd shantii aruurnimee saaka waxaa go'aan lagu gaadhay in la badbaadiyo dadkii la haystay saraakiisheenna ayay xabbaday isweydaarsadeen qofkii la tuhmay kadibna waa la dilay ayuu yidhi maamulka goobtan cawayska oo lagu magacaabo bols ayaa farriin ay ku soo qoreen boggooda facebookga saacaddu markay ahayd labadii saqdi dhexe kadib waxay dadka ugu sheegeen inay goobta ka baxaan oo ay cararaan haddana in yar ka hor lixdii aruurnimo ayay farriin kale ay soo qoreen ay dadka ugu sheegeen inay qiimaynayaan wixii dhacay dadkana ay u sheegi doonaan wixii warar ee soo kordhaa booliiska ayaa sheegay in hay-adaha ammaanka ee magaalada kuwa gobolka iyo kuwa dowladda dhexeba ay arrinta baadhayaan dhacdadan ayaa daba socotay toogasho habeenkii jimcihii lagu dilay christina grimi oo ah gabadh heesta oo labiyo labaatan jir ahayd gabadhan ayaa lagu toogtay goob ay ka heesaysay oo isla magaalada orlando ku taalla halkaas oo ninkii iyada dilay oo toddobiyo labaatan jir ahaa uu isna toogasho isku dilay
maxamed cabdi xasan ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay
dhinaca kalena sida lagu daabacay website lagu ururiyo waxyeelada hubka uu ka geysto dalkan maraykanka ayaa waxaa lagu sheegay in shan kun iyo siddeed boqol oo qof ay sanadkan oo keliya ku dhinteen rasaas iyadoo in ka badan laba iyo toban kun oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen haddaba sahre cidla nuur ayaa warbixintan waxay ku eegaysaa khasaaraha ka dhasha waxyeelada hubka iyo sababta loo xakameyn layahay
dadaallo badan oo loogu jiray sidii loo xakamayn lahaa hubka sida fudud ku gala gacmaha dadka rayidka ayaan ilaa haatan laga midho dhalin madaxweyne barack obama ayaa marar badan isku dayey in uu keeno doodo lagu xakamaynayo haysashada hubka balse waxaa jira siyaasiyiin aada uga soo horjeeda fikirkiisa oo awood ku leh hay-adaha sharci dejinta xuseen cabdikariin gindish oo arrimaha maraykanka falanqeeya ayaan weydiiyey waxaa hor taagan in xal loo helo mashaakilka hubka saddex arrimood ayay aada uga hadlaan in loo baahan yahay marka ugu horeysa in la qiyaaso hubka awooddiisa iyo saanada qofku uu garan karo in la ogaado la xadido oo dadka lagu sameeyo muxuu ahayd hub waaweyn aan laga gelin laakiin loo ogol yahay qoryaha iyo xoogaha risaasa oo ay ama guryahooda ku difaacdaan iyo carruurtooda iyo faamilkooda ama ay ku ugaarsadaan inta badan dadka kasoo horjeeda in lagu sameeyo xadidaad lagu sameeyo ama xakameyn lagu sameeyo hubka waa dadka xisbiga jamhuuriga ah marka ugu horeysa waxay aaminsan yihiin haddii xadidaadan la bilaabo ay dimuqraadigu aada u jecel yihiin in ay keeni doonto marka ugu dambaysa in la baangareeyo hubka oo dhan ay wey doonaan laakiin arrinta ku hoos jirta oo aan la sheegin waxay tahay dadkani diidan inta badan waxaa u loobigareeya dad organizationno oo ay n r a ay ka mid tahay national rifle association iyo warshadaha hubka sameeya oo aan marnaba ogolayn xakamayn waayo wixii ay soo saareen ama productigii ay soo saareen ee hubka ahayd iyo rasaasta waxay u baahan yihiin suuq gudaha iyo dibadda taasoo xadidaad ay ku imaan doonto haddii dadka shacabka ee maraykanka laga xadido in ay hub ay qaadan karaan oo meeshay doonana ay la geli karaan intay rabaanna ay gadan karaan dadka ka soo horjeeda xakamaynta hubka ayaa ku dooda in dadka rasaasta ridaya amaba toogashooyinka samaynaya ay u badan yihiin dad aan caafimaadka maskaxdoodu habboonayn islamarkaana aan caafimaad qabin kuwaasi oo heli kara qoryo ama baastoolado kadibna rasaas ku furaya meel kasta oo ay soo gaadhaan guddoomiyaha aqalka koongareeska maraykanka paul ryan oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa aaminsan in wax laga qabto xanuunada maskaxda ka hor intaan wax laga qaban hubka iyadoo taasi laga duulayo ayuu madaxweyne barack obama shaaca ka qaaday in lacag qadarkeedu dhan yahay shan boqol oo milyan ay dowladdiisu u qoondaysay in lagula tacaalo xanuunada maskaxda la xidhiidha balse weli toogashadii way sii socotaa gudaha maraykanka waxaana maalin kasta la dilaadadiisugu jira carruur iyo dad waaweyn waana taa arrinta keentay in dadka qaar ay ku doodaan mashaakilku inaanu ahayn caafimaadka maskaxda dadka ee uu yahay haysashada hubka ee gacmaha dadka shicibkaa ku jira waa kan mar kale xuseen cabdikariin gendhish oo sharaxaya waxyaabaha maskaxda bini'aadamka raadeeya ee kalifa in ay geystaan dila loo adeegsado hubka kas amaba kama qofka hadda qofka bini'aadamka ah waxyaalo badan ayaa maarata u keeni kara inuu dembiyada si fudud u galo oo hubna qaato dad kalana laayo marka qofka markii uu stress badan iyo fikir badan iyo dhibaatooyin badan ay ku dhacaan laba unbay mid noqon kartaa dadkan waddankan yurub iyo america inta badan jooga oo iyo dadka hubka aktiyaaska u leh inay iyagu isdilaan way dhici kartaa in ay wax dilaan oy haddii ay adduunka tegayaan dad kale galaaftaanna way dhici kartaa marka qofka isagoon waali lagu ogeyn ay hub inta qaataan ama iskoolla tagaan ama meelo laga shaqeeyo tagaan waxaa keeni kara nacaybkaa keeni kara ama inaad isir iska nacdo waa keeni kartaa diinta dad dad saas u sameeyaa jiro oo diinta ay maaragtay diin darteed dad u laayay oo waxyaalaha emotionka ay kamid tahay oo breakdown qofku dhici kara familyaa dhici karta in maaragtay family breakdown oo gurigiisa ama xaaskiisa ama maaragtay dad qaraabo la-ah uu maarata darteed u sameeyo waxaa dhici karta lacago iyo maaragtay wax ku saabsan qof inuu qof kale maaragtay dhaxalkeed qaato ama lacag ka qaato waxaa dhici karta iskuullo iyo macalimiin maaragtay buundo qof ku riday in qof u xanaaqo oo hub soo qaato arday iyo macalimiinta balaayo iyadoo ay jiraan dana siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale oo hortaagan xakamaynta hubka haddana waxa aan shaki ku jirin in dadka ay waxyeeladu soo gaadhaa aanay ku koobnayn cid gooniya waxaa la sheegay in tan iyo bishii janawari ee sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka dadka toogashada lagu dilay ay ka mid yihiin laba boqol iyo afar iyo konton carruura oo da-doodu ka yar tahay koob iyo toban jir sidoo kalena kun laba boqol iyo lixdan dhallinyaro ah oo da-doodu u dhaxaysa labiyo toban ilaa koob iyo labaatan jir ayaa iyaguna ku dhintay rasaas lixdii bilood ee lasoo dhaafay dad intaa ka badanina way ku dhaawacmeen sidoo kalena dhammaan gobollada maraykanka ayaa ka siman dilalka qoryaha loo adeegsado balse waxa ugu daran magaalada shikaago ee gobolka ilonay oo la sheego maalin kasta in dad badani ay ugu dhintaan toogashooyin gowro kala duwan la geystay
aaday u mahadsan tahay sahre cidlanuur ayay ahayd oo inoo diyaarisay warbixin ku saabsan website lagu ururiyo waxyeelada hubka uu ka geysto dalkan maraykanka oo lagu sheegay in shan kun iyo siddeed boqol oo qof ay sanadkan oo keliya ku dhinteen rasaas iyadoo in ka badan laba iyo toban kun oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
magaalada cadaado ee xarunta kumeelgaadhka ah ee maamulka galmudug ugu yaraan saddex askari ayaa dhintay saddex kalena way dhaawacmeen kadib markii dagaal kooban uu dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya warbixintan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq
muranka gacanka hadalka dhaliyey ee dhex maray ciidamada ka wada tirsan dowladda ayaa yimid markii qaar ka mid a ciidamadaasi la siiyey mushaar taasi oo keentay in ay ka gadoodaan kuwa kale oo aan mushaarka maanta la bixinaya helin guddoomiyaha cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan tootole oo la hadlay v o eda ayaa sheegaya in iskohorimaadka dhex maray ciidamada ka wada tirsan dowladda uu sababay dhimashada saddex askari tira intaa la egna ay ku dhaawacmeen waxa uu sidoo kale tilmaamay in isku dhaca dhex maray ciidamada uu ka dhashay mushaar bixin maanta waxay ahayn ciidamada dagaalamay oo saddex markaa dhaawaca saddexdana ciidanka qaybta koo iyo labaatanaad ay ka dirsan yihiin saddexda dhibatana qaybta koo iyo labaatanaad ay ka dirsan yihiin waxa dhanna ciidankay wada ahaayeen ciidanka qayb oo mushaarkooda timid iyo qayb aan mushaarkooda imaan oo weli liiskoodii aan la soo ansixin ayayna ahaayeen wax kale ma kala ahayn cabdulaahi cabdiraxmaan tootole ayaa sheegaya in wixii markan ka dambeeya ay ku dadaali doonaan sidii dhacdadan oo kale dib cadaado aysan ugu soo laaban haatanna xalka arrintaasi lagu jiro dee dowladda galmudugana dhammaantooda ay hadda kuwa dowladda federaalka iyo kuwa kaleba ay la shaqeeyaan marka marka barnaamijkaasi dowladdan hadda aniga iga sarreyda u taallaa dee anagu dadkaas hadda mas-uuliyiinta ku jiraan ka mid nahay xalkoodana dee mar kastaba waxbaa la saxaa oo hadda intii waa ka fiican tahay isku dhacyadaanina waa dhammaan maayaan ilaa mushaarada iyo waxa dhan ay soo dhamaystirmaan marka waa wax caadi waxaana waxa hadda anaga cadaadaha nagu cusub tahay maane wax meelaha kale maalin kasta ka dhaca waayo waa markii labaad oo ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya ay iskula dhacaan mishaar bixin gudaha magaalada cadaado ee xarunta u ah dowlad goboleedka galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
galab wanaagsan laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan caasho maxay noo xiga
waa hagaaga guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta xisbiyada ee somalilan ayaa maanta soo gebagabeeyey dhegeysiga muran siyaasadeed in muddo ahba u dhexeeyey labada garab ee xisbiga ucid ee ay kala hogaamiyaan faysal cali waraabe iyo jamaal cali xuseen kulanka garmaqalka oo maanta ka dhacay xarunta guddiga islamarkaana ay warbaahintu goobjoog ka ahayd ayaa dhinacyadu waxay soo bandhigeen cadaymo ay u cuskanayeen doodooda waxaa kulankaasi goobjoog ka ahaa warbixintana nooga soo diray wariyaha v o a barkhad maxamuud kaari
marka laga yimaado xubnaha xeerbeegtida ahayd ee ka socotay guddida diiwaangelinta ururada iyo ansixinta xisbiyada waxaa kulankan goobjoog ka ahaa labada garab ee xisbiga ucid oo dhinac walba ay ka joogeen shan xubnood oo ay kala hogaaminayeen labada ilmo cali xuseen ee faysal iyo jamaal kulankan oo dulucdiisu ahayd garmaqalka ama dood afeed ay labada dhinac kusoo bandhigayeen cadaymo ay ku xoojinayaan doodahooda ayaa ugu horeyn waxaa furay guddoomiyaha guddidaas cabdirasaaq jaamac cumar intaasi kadib waxaa la dhageystay doodaha garyaqaanada labada dhinac kale matalayay garyaqaanada matalayay garabka jamaal cali xuseen ayaa dulucda doodoodu ahayd in guddoomiyaha xisbigaasi ku tagrifalay awood aanu lahayn islamarkaana jamaal cali xuseen uu xisbigaasi geliyey maal iyo waqhti labadaba hase ahaatee garyaqaanada matalayay garabka faysal cali waraabe ayaa dulucda doodoodu ahayd inay xubnaha dacwadda gudbiyey ee garabka kale aanay badankoodu ahayn xubno ka tirsan xisbiga islamarkaana waxay ku andacoodeen in ansixinta musharaxnimada jamaal cali xuseen ay tahay in lala sugo shirweynaha xisbiga markii kulankaasi gabagaboobay ayaan dhinacyada weydiiyey siday u arkaan geedisocodka iyo garmaqalka dacwadooda guddoomiyaha xisbiga ucud faysal cali waraabe ayaan ugu horreyn weydiiyey inuu ku qanci doono go-aanada ay soo saaraan guddidu iyo halka qaniicadoodu saldhiganayso waxaanu ku jawaabay horta dacwadan waxa weeye wax ku fadhiidaan xeerka qaranka ee loo sameeyey asxaabsi iyo ururada iyo xusbiga distoorkiisa constitutionkiisa ayuunbaa la akhriyaya wax kale oo meesha jiraa ma jirto labaas anu ku kalsoonnahay boqolkiiba ku kalsoonnahay alxamdulillah dadweynaha iyo waa laba kun iyo toddobiyo tobanka bisha labaad haddii aanay duruufo dib u ridiya aanay imanin kaas baana wax kasta la keenayaa hindisayaasha iyo mashruucan maganaya backageka aanu ku heshiinay anu cusubka u seexay iyo af lixdii qof ee ka socday udub ee isaga raacsanaa kaasaa la geynayaa hadday ogolaadana waa okay hadday diidaan waa okay laakiin maaha wax sharciyala hadda hase ahaatee musharax jamaal cali xuseen ayaan isna arrintaasi lafteeda weydiiyey waxaanu kaga jawaabay taasi waa been qaawan weeya xeerka xisbigu ama heshiiskaygu wuxuu dhigayaa waxyaalaha qaarkoodna waxay u baahan yihiin shirweyne oo sida hogaanka xisbiga oo kaleeto caliguraiyo waa run hogaan shirweynahaas la sugaya kii sugi maayaan iyagii waxay leeyihin caliguri waan erin haddana hadda iyagiiba iska iska hor imanaya golaha dhexe ayaa ah awoodda ugu sarraysa oo musharaxiinta doorata taasina way dhacday wax heshiis loo sugaa wax shirweyne loo sugaa ma jiro sidoo kale jamaal cali xuseen waxaan dhinaciisa weydiiyey sida uu u arko geedi socodka dacwaddan iyo sidoo kale inay ku qanci doonaan wixii guddidu ay go'aamiso gudda diiwaangelinta dee waxaa ka rajaynayaa uun iyaga iyo gacantooda ku jirta iyaga ayaa la doonayaa inay xaqa u hiiliyaan laakiin ilaa insha allah waxaan ka rajeynaya inay dacwadu si wanaagsan ay u socoto dhinaca kale cali yuusuf cali guray oo ka mid a xubnaha uu faysal cali waraabo sheegay inuu xilka ka qaaday islamarkaana uu ka mid noqonaya dadka ansixiinta ka sugaya shirweynahaas ayaan aragtidiisa weydiiyey awoodda xusbiga u cig marka shirweynuhu dhammaado awoodda waxaa la wareega golo dhexe oo wakiil ka ah shirweynaha muddada u dhaxaysa laba kal fadhi oo ah awoodda ugu sarraysa xusbiga waxaan ka xumahay waxay qareemadu daadifeeyeen in golaha dhexeba awood wax awooda leeyahay aniguna waxaan qabaa awoodda golaha dhexe uu go'aamiyo waxaa burin kara oo keliya shirweyne sidaasay markaa ugu codeeyeen iigu codeeyeen golaha dhexe hadduuse golaha dhexe qabto iminka aroorta la qabto waa runtii golaha dhexe wiga qaaday isagana wuu ka qaadi karaa geesta kale gudoomiyaha guddida murankan ka garnaqaysa cabdirasaaq jaamac cumar ayaan weydiiyey xilliga ay ku dhawaaqayaan go-aanka ay ka soo saarayaan dacwadan ay ku jireen ee u qaadayeen labada dhinac ee xisbiga u cid go-aankuna wuxuu noqon doonaa mid qof kasta oo caqligaiyo dhegaystay uu isleeyahay sidaasay noqon doontaa oo sharcigii iyo xeerarkii ay soo bandhigeen ayuunbaa lagu salayn doonaa insha allahna waxaanu filaynaa in ay soo baxdo xilliga ramadaan uun waxa weeye ramadaan baynu ku jirnaa kolley insha allah ramadaan dabadeedu bay noqonaysaa haddii labada dhinac mid ka mid ama labadooduba ay dhahdaan kumaanu qabin go-aanka sharciyan maxaa u bannaan waxaa u bannaan inay maxkamadda sare abiil u qaataan rafcaan u qaataan dacwaddan ayaa socotay muddo waxaanay garabka jamaal al xuseen sheegeen in shirweynaha xisbiga ee la qorsheeyey februari labada kun iyo toddobiyo tobanka ay ka qaybgelayaan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
aad ayuu mahadsan yahay barkhad haatan waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa baarlamaanka soomaaliya ayaa meelmariyey hindise sharciyeed lagu dhisayo maxkamadda dastuuriga ee soomaaliya iyadoo muddooyinka la gadisan arrinkaasi dadaal aad u weyn loogu jiray in maxkamaddaasi la dhiso dood ay yeesheen xubnaha baarlamaanka soomaaliya toddobaadkan aynu ku guda jirno ayaa maalintii sabtidii oo shal ahayd waxa ay ku meelmariyeen hindise sharciyeedkaasi oo xubnihii ka soo qaybgalay oo cod aqlabiyad leh ee ay ku meelmariyeen haddaba waa maxay maxkamadda dastuuriga shaqooyinka ay qabanayso iyo waxaa hadda ku soo beegay in baarlamaanka oo wakhti kooban wakhtigiisu ka harsan yahay in ay sharciyo dhowr ahay hadda ansixiyaan barnaamijka waxaa marti noogu oo arrimahaasi nala qaadaa dhigaya xildhibaan maxamed amiin xasan cabdulaahi aalow oo ah xogayaha guddiga cadaaladda ee baarlamaanka soomaaliya kaasoo gacanta ku hayay hindise sharciyeedkii shalay ay baarlamaanku ansixiyeen aalow ayaa barnaamijka nagala qayb qaadanaya isagoo magaalada muqdisho jooga waxaana barnaamijka idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan kusoo dhowaada mar kale barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaynu ku soo laabana dhegaystayaal sidaad horudhaca barnaamijka ku maqasheen waxaa marti noogu ah barnaamijka xildhibaan maxamed amiin xasan cabdulaahi aalow oo ah xogeyaha guud ee guddiga cadaaladda ee baarlamaanka soomaaliya kaasoo maalintii shalay ansixiyey hindise sharciyeedka maxkamadda dastuuriga ahi ee soomaaliya lagu dhisayo waxaan barnaamijka inta uu socdo su-aalo ku weydiin doonaa qaar ka mid a dhegaystayaasha maxamiin ayaana khadka telefoonka kula xiriiray isagoo jooga magaalada muqdisho waxaana weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo marka hore hindisharciyaadkaasi ay ansixiyeen iyo waxa hadda hindisharciyaadkaasi inay ansixiyaan kusoo beegay waxaana uu ku warceliyey bismi illahi raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu casfil bacd mudane adiga iyo bahda v o a dhamaan ummadda soomaaliyeed intaga intan dhegeysanaysa marka hore asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu ramadaan wanaagsan soonkaan soonkiisa nabad iyo caafimaad allah nagu gaarsiisan allah naga aqbalo intaa kadib baarlamaanka soomaaliya maanta wuxuu meelmariyey mashruuc sharci aada iyo aada loo sugaya aada iyo qiimo badnaa oo la yidhaahdo sharciga lagu dhisaayo maxkamadda dastuurka jamhuuiyadda federaalka soomaaliya uu qabo qodobka boqol iyo sagaal b dastuurka jamhuiyadda federaalka soomaaliya kumeelgaarka ah sharcigan oo loo muddo laba sano ku dhawaad ah iilay iilay ama soo maray golayaasha kala duwan ee dowladda heer xukuumad ilaa iyo heer baarlamaan oo dee waqti badanna la geliyey yaa waxaa lagu guulaystay in maanta ilaah subxaana watacaala fadligiisa ay xildhibaanadu u codeeyaan si weliba aqlabiyad ah saasna muxuu kumeel maro kumeel maray isagoo haddana qeyb ka ah waaxyaha muhiimka u ah dhisida garsoorka soomaaliya oo uu kamid yahay tiir asaasi u ah sidoo kalena muhiim u ah hanaanka dowlad dhisidda soomaaliya qayb weyn ka ah waa gartay Eh, alxamdulilah waa tahay marka waa lagu guuleystay waana rajaynaynaa in eh, garsoorayaashii maxkamada dastuurka ilhaan laheyd iyo wixii oo dhanna sida nidaamka u qabay eh, dhinaca eh, madaxweyne xaggiisa kasoo dhammaan doonaan insha allah marka mar haddii aad meel mariseen oo aad cod aqlabiyad lehna aad ku meel mariseen waxa xiga maxay tahay Eh, markii eh, hanaankan eh, sharci la keeno baarlamaanka sharciya la keeno procedure uu maraa jiro eh, aqrinta koowaad midda labaad kadib eh, guddigaa loo dhiiba uu kasoo shaqeeya baarlamaanka la keenaa oo ay ka doodaan markii saanoo kale loo ansayo waxaa iga in xogayaha guud ee baarlamaanka eh, uu diyaariyo warqad qoraal ah eh, loo gudbiyo madaxweynaha jumhuuriyadda islaamka soomaaliya iyo kooxda muxuu ahaye eh, bariiqahan guud ee dowladda wixii ay tafaftiraan kadib madaxweynaha loo geeyo madaxweynaha uu kusoo saaro degree saana faafinta rasmiga ugu galo hadda marka waxay waxaa waaye in sharcinimadiisii uu madaxweynaha aqbalo eh, kadibna muxuu ahaa dadkii garsoorayaasha ahaa ee shanta ahaa ee maxkamada dastuurka noqon lahaa garsoorayaasheedii lasoo diyaariyo Eh, saasna ay ku howlgeli doonaan insha allah waa tahay Eh, maxamed amiin aad baad u mahadsan tahay Eh, mudane aalow markaan waxaan kusoo gudbinayaa dhinaca khadadka telefoonada ayaanu gudageli doonaa dhegeystaha ugu horeeya asalaamu calaykum magacaygu waa xasan weylihi jooga amsterdam waxaan is weydiinayaa ma la dhihi karaa baarlamaanka waktiga uu ansiiyey wakti xasaasi oo uu waktigiisa dhammaanayo baarlamaanka uu ka gaarsiinayo sharciyo badan oo ay lamid tahay sida sharcigan oo maanta ansiyo kale wallahi aada mahadsan tahay baarlamaanka dadaalka bixinayay iskama fadhinin oo inta hadda uu soo shaqaynayay eh, ilaa iyo shuruucyo badan oo meelmariyey oo wadanka waxtar u leh waana dee borseeska ay ku jiraan qeybay ka ahaayeen dee nidaamka hadda annaga aan qaadanay eh, federaalka ah dee awal wadanka waxaan la qiimay ama lahayn hal maxkamad oo maxkamada sare ah iyadaas aan muxuu ahay wixii kiisas oo dastuur fasirid iyo howlo kale ahood maxkamadda waxay qaban lahayd oo kale ayaa qaban lahayd laakiin hadeer eh, iyadaa hadda u taagan howlahaas inay qabato gaar ahaan marka la tashiyo badan iyo aragti badan iyo qaabka ay ay u- u ekaan karto iyo daraasad badanaa lagu sameynaya howlahaasaa socday Eh, waxaa sid mudan aan rabaa inaan halka ku sheego guddiga baarlamaanka ee arrintan uqaabilsan wuxuu aaday eh, aqoon korosi iyo baaritaana soo sameynaya iyo uu tegay kigali halkaas shir kusoo qaateen muddo usbuuca Eh, laguna soo arkaya marka wadamada caalamka ah ee federaalka ah qaabka u dhisan yihiin maxkamadaas ay u dhisan yihiin howlahaas oo dhana badanaa socday Eh, wasaaradda nafteedu howlahaas way qeybay ka ahayd baqashadaas iyo borseskeedi waa waa- waa la socotay isbedelka xukuumadeeda imaanaya mar walbana qeybay ka ahayd oo wixii oo socda markii eh, dhawaansho ah markii isbedel u yimaado saameyn inagu yeelanaysa laakiin hadeer stable yaqaan hadda waktigan la helay waa fursad noqotay in wixii hore loo dhaqaajiyo marka eh, waajib waane waa baarlamaanka laga suga wixii hadday dhammaadeen oo sharci sidii sharcigu u qabay ay soo dhamaystirantay dowlihiisii iyo inuu codgudi u socodsiiyo waa waajib laga rabo saaran marka waajibaadkaas buuya hore u gutay iyo tanna qeybkeeda inuu guto waana kumaadsan yihiin baarlamaanka la sharaftaas waa tahay Eh, maxamed amiin aad baad u mahadsan tahay Eh, mudane aalow dhinaca khadadka telefoonada ayaan mar kale u laabanaynaa dhegeystaha xiga Eh, magacaaga iyo deegaanka aad joogta dhegeyste kadibna su-aashaada Ah, maxamed sheekh muqdisho mas-uulka waa salaamay su-aashaan qaba waxay tahay baarlamaanka maalin dhaweed waxay ansixiyeen nidaamka ku dhisan eh, hanaanka axzaabta in eh, oo wadanka u galo Eh, ma eh, waxa xigtana waxaa la ansixiyey eh, arrimihii dastuurkana dabcan maanta la- waa la baadgelaya dabcan marka eh, su-aashan isweydiin kara maan raba inaan mas-uulkan weydiiyo waxay tahay see suuragal ku noqonaysaa eh, macdama waktigii eh, loo baahna ay isku aadeen oo hadda wakti gabagaba lagu jiro inuu noqo sharci meelmar ah ah, ama eh, eh, bacdama xukuumaddan hadda ay ka hartaba eh, maalmo kooban ama wax bil ama laba bil wax lamid ah Eh, tan kala imaan doontana siyaasad ka duwan dabcan laga yaaba inay la imaato marka waxaan ay ansixiyeen see sharci ku noqon karaa oo meelmar ku noqon karaa saas waan weydiiyey waa maadnaa dhegeystaha sharafta leh Eh, wadanka awoodda eh, ugu sarreysa dalka ee hadda jirta ay eh, bacdillahi subxaanahu watacaala waa baarlamaankan wuxuu xilsaaran yahay waa shuruuc iyo qawaaniin inuu wadankan u sameeyo Eh, waxa uu ka tegayana muxuu ahaye waa wax asal eh, muxuu ahaye asad ah wadankana uu leeyahay wax marka oo qof eh, isaga riyooday oo meel iska yaalla ma ah marka sharciyadii leeyihin waxaa waa sharciyo qaanuuniya ah oo muxuu ahaye waajib ah kuna cad dastuurka iyo awoodaha iyo xubnaha shuruucda wadanka taalo Eh, waxyaabaha hadda la sameynayna waxay qayb ka yihiin hanaanka hadda ee- ee dowladda su- su- muxuu ahay soomaaliya ee hadda waktigeeda uu eh, dhamaashaha ku dhow yahay inay eh, dhaxal ahaan uga tirto wadanka ay waajib tahay Eh, meeshaasna leeyarkaas la muxuu ahay asalkaas iyo bardhigaas la sameeyeyna waa meelaha xukunka mee sharciyadda iyo dowladaha soomaaliya ee dowladhisada soomaaliya dowlad kastoo timaada xukuumad kastoo timaadana waxay ku qasban tahay in sharcigaas iyo nidaamkiisa hore u s- usii horumariso hore u socodsiiso marka wax oo oo oo ku aadan firaaq ah ma ogola dastuurka iyo nidaamka waajib loogu leeyahay ma baarlamaankana loo igmayo inuu dhiso waajibaadkiisana kamid tahay waajibaadka guutayna kamid tahay inta mudaxilaadkiisa lagu jiray inuu dhamaystiro sameeyo waaye Ee, weliba hanaankaas ee, shuruucda ah timetable waktigii lahaayeen ee, duruufo badan aanan saamixin laakiin hadda hadday suuro gashay ee, saasay ku horgeli doontaa waana waxyaabaha uu igman yahay ee, baarlamaanka oo dastuurka u ogolaanayo iyo shuruucda kale dalka inuu isagu awooddaas leeyahay ee, dejinta shuruucdan iyo meelmarintooda intaba waa gartay ee maxamed marar badan waxaa jirtay in madaxda dowladda soomaaliya ay isqabsadaan oo meel kala saartan aysan jirin ee muddooyin kala gedisanna arrinkaasi wuu dhacay dhowr ra-iisul wasaareyaala ku tagay mararka qaarkood ee arrintu meel xun bay gaaraysay mase leedahay arrintan aad meel mariseen oo sameynta maxkamadda dastuuriga iyo dedejinta arrimahani een, maxkamadda dastuuriga khilaafaadka madaxdiisu u kala dhex geli jiray xal baa loo heli doonaa mar haddii maxkamaddaasi la sameeyo aad aad mahadsan tahay Ee, waxyaabaha maxkamadda loo sameeyey oo u magacaaban tahay ee, awoodaheedaada waxay tahay ee, muxuu ahay inay fasirto go-aana ka gaartay dacwadaha dastuuriga ah ee ku aadan arrimaha ee, qodobada dastuurka laisku qabto in la fasiro oo kale ee, iyo qeybay ka tahay awoodaheeda Ee, waxyaabaha u sameysantay waxaa kamid ah ee, muxuu ahaa fasiritaanka dastuurkaas oo kale hanaanka shuruucda dalka ee, la xisaabtanka ee, macnaha haddii madaxweynaha oo kale aado iyo waxa lagu soo lagu soo aadiyo management laga keeno oo kale inuu dacwad waxyaaba noocaas ah u galay ee, qiyaamo kale u galo ciddi caddayn laheed waayo arrimaha hadda laisugu hadoorashooyinkan iyo waxaa dee muran uu ka yimaado ciddii caddayn lahayd waa maxkamadda dastuuriga oo go-aanka gaari lahayd marka ee, awoodaheedu waa qeexan yihiin ilaa iyo ee, qodobka boqol toban iyo afraad ee, sharciga sharciyeedkan lagu dhisaa sheegayo inay go-aan ka gaarto sidoo kale waxay awood u leedahay inay go-aan ka gaarto haddii ee, dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay isku qabtaan arrimo dastuur iyo fasiritaankiisa qodoba iyo dowlad goboleedyada dhaftooda dhexdeeda haddii wax isku qabtaan inay gashay dacwooyinkaas oo kale awoodaheedu ka mid ah Ee, sida uu muxuu ahaay qabo ee, qodobka hadda aan sheegay iyo guud ahaanba dastuurka oo boqol iyo sagaal b ee sheegayo awoodaha ay ay ay leedahay maxkamadda dastuurka oo ay kamid tahay inay ay muxuu qodobka boqol iyo sagaal c aan dhaho inay codsi marka ugu yimaado xubin kamid ah dowladaha ee, federaalka oo kale iyo iyo dowladaha federaalka xubinta ka ah ama dowladda federaalka ah gudaheeda iyo muxuu ashkhaas iyo cid walbaba oo oo codka in xuquuqdeeda dastuuriga ah ee noqonta oo kale inay dacwooyinkaas geli karto ee, dhege- inay dhegeysato go-aana ka gaarto ee, muxuu ahay khilaafyada ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kale intaasoo dhan ba ayaga awood u leh go-aan ayagaa ka gaarayso ee, waktiyada iyo xiliyada ee, ayuu sheegayaa dastuurka si faahfaahsan ilaa iyo muxuu ahaye laba laba muxuu ahaye faqradood oo mid walba ahay ilaa iyo dhowr iyo toban ee, xaraf ay ka kooban tahay iyuu kaga hadlayaa marka xilligii ay u baahna loo baahnaa isleeyahay haddii hadda doorashooyinkan ay noo qabsoomaan ee, muran iyo waxay ka yimaadaan dadkii loo celin lahaa ee tafsiirin lahaa ee kurbida saxda ah ka keeni lahaa inay ay maxkamadda dastuurka tahay gartay ee, haddaan la khaldan waxaad hore uga dhawaajisaan u malaynayaa inaad tiri een, shan garsoore ayaa ee, ka shaqayn doonta oo maxkamaddu ay lahaan doontaa marka qaabka ay u shaqayn doonto iyo garsooreyaashan cidda soo magacaabayso bal dhegeystayaasha haddaad u iftiiniso Ee, waxaa noo qoran qorunta sida uu qabo ee, dastuurka boqolkiiba sagaal b oo sheegaa sida loo dhisaayo iyo sidoo kale habka loo magacaabayo garsooreyaal sanka ah markii baarlamaanka uu meel mariyo sharcigan oo kaleento Ee, waxaa soo gudbin doona golaha adeeg gashay dalkaa soo gudbin doona waxay usoo jeedinayaan golaha shacabka shan qof oo garsooreyaal ah ee, oo murashaxiin u ah garsooreyaasha ee, soddon bir gudahood siduu sharcigan qabo laga bilaabo maalinta ee, soo jeedinka soo gaartay golaha shacabka iyo baarlamaankuna uu fadhigu uu ku ansixinaya Ee, kadibna muxuu ahaye waa loo codeynaya Ee, markii loo coday kadib waxaa loo gudbinaya madaxweynaha jumhuriyadda federaalka soomaaliya oo isagana muxuu ahaye saas oo kale muddo shan iyo toban casho ah ee, ku ansixin doono kuna kuna aqbalayo Ee, ee, raggaas loo soo gudbiyey faafinta rasmiga ay kusoo baxaysa Ee, iyagu markay samaysamaan kuwankooda ugu horeeyaan way iska dhex dooranayaan qofkii noqon lahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dastuurka gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga qofkii noqon lahaa ee, sida uu qabo qodobka boqol iyo sagaal b ee, xa- faqradiisa shanaad dastuurka federaalka waxaana lagu meelmarinaya xeer madaxweyne sida uu qabo qodobka sagaashanaad xaraf faqradiisa ja dastuurka marka waa shan qof oo laga rabaa in muxuu ahaye loo doorto xilkaas shuruudaheeduna waxaa ka mid ah inuu qof soomaali yahay da'diisa afartan sano isan ka yarayn taariikh nololeedkiisu ka maran yahay sumcad xumo iyo wax kasta oo dhimi karo shaksiyadiisa in mufnaantiisu ay ay muuqato inuu leeyahay caafimaad wanaagsan oo suurtagelinayso lagu suuragelinayo inuu gudu- gudashada waajibkiisa inuu haysto shahaado jaamacadeed oo la aqoonsan yahay oo bar- inuu bartay eh, shareecada islaamka ama qaanuunka kuna xildheer yahay eh, qaanuunka iyo dastuurka waayo aragnimo inuu leeyahay oo toban sana ku dhawaada xagga sharciga iyo dastuurka inuusan kamuusan horay wax kamid ugu xukumin kaldambiyeed eh, uu ku mutaysan karo ciqaab eh, shantii sano ugu dambeysay shuruudahaas oo dhan aa udegsan marka dadka inaanay noocaas ay- ay shuruudahaas ay ku imaan doonaan qaabkaasna loo soo magacaabi doonaa Eh, waxaana soo jeedinaya golaha adeeg garsoorka eh, oo madaxa banaan iyadana marka saasuu qayb uga noqonaya marka waa tahay e, waad mahadsan tahay markan dhinacii khadadka telefoonada ayaanu jalaacaynaa dhegaystaha kale ayaan kuu soo qabanayaa asalaamu calaykum naantaska soomaaliga v o a waa cabdullahi cumar cali oo tiri kalway waxaan joogaa puntland khaasatan caasimadda maamulka puntland ee garowe Eh, waxaan weydiin lahaa waxa weeyaan su-aal arrinkaas ee khuseeyo ama ku aadan su-aashan waa waxay tahay marka waxa weeyaan eh, waxa weeyaan maxkamadda eh, qaabka markaas ay u shaqeynayso eh, maadaama haddii dalku iska khusr badan uu galo madaxda dadka dadka qaar ay ka qabsadaan oo oo marka waxa weeya aysan de ay qof walba aad moodo inuu hadda ku fikrisanayo xagga awood ahaan sheegahayo oo dastuurku dhinaca marayo ama baalmarayo marka maxkamadda tan ma noqon karaysaa tii waxa weeyaan mataqaana meel saari lahayd arrimaha madmadooda kasoo dhex gala ama ka- ka yimaada madaxa dalka soomaaliya guud ahaan iyo runti waxa weeye qaabka markaasi ay u suurageli karto inay runtii maxkamadda tan lagu dhaqmo ama ay runtii waxa weeyaan shaqayso waa su-aashaasaan rabaa inaan weydiiyo mas-uulka isaga aad uma waa mahadsan yahay dhegeystaha Eh, maxkamaddu eh, awood ay leedahay oo dastuuri ah Eh, marka xilkeeda gudanaysana way ka madax banaan tahay Eh, cid walba oo muxuu ahaye laanta fulinta oo xukuumadda ah madaxtooyada iyo qaybta shaqo dejinta ee baarlamaanka iyo heeb kastaba way ka madax banaan tahay Eh, xilligay awoodeeda iyo xilligay gu- ay gudanayso waajibkeeda waajibkay gudanaysana dee dastuurka cadaynayo Eh, sharcigan lagu dhisayna wuu cadaynaya cid marka gaar ah oo ay ka gobol qabtaahe ma jirto waxaan is leeyahay waxa loo igmaday eh, ay rabto inay ku shaqaysana waa waajib iyo sharci iyo nidaam wadanka uu leeyahay kalsooni noocaas ah kalsooni dar noocaas marka inay jiri doonaan is leeyahay guud ahaana madaxweynaha dalka waajibkaas oo kale ay wada leeyihiin iyo awoodahaas qaabka eh, loogu talagalay inay ku shaqeeyaanna waa shuruucdaas wadanka qofka garsooraha ah xilliga uu dacwad qaadayo eh, xilliga uu howlahaas oo dhan ku jiro go-aanadiisu inay cidna saameynin oo waa waajib dastuuri oo qoran marka eh, eh, kalsooni in lagu qabaan aan isleeyahay inay muhiim tahay iyadana dee waa dad soomaaliyeed waana dad mas-uuliyiin ah xil low dhiibayna hayaan waajibkaas oo igmaday awooddaas ay leeyihiin ku adkaystaan oo ku dhaqmaanaan aan ay muhiim tahay marka eh, walwal eh, inuusan jiraan aaminsanahay Eh, hadda nafteeda eh, garsoorayaala wadanka jiro hadda nidaamkii garsoorka guud ee dalka hadda reform uu ku socdaa haddii tabasho badan ay jiri jirto haddii wax badan ay isbedeli doonaan marka maxkamadana ikhtisaasaadka ay leedahay dee ma aha eh, wax loo diro hawl gaar ah waa waa caddahay wayna kooban tahay howlahaas sida loo diray marka in fargelin badan iyo musuqmaasuq iyo isdabamarin iyo awoodmaroos ay ku imaan doonto ma rajeynayno insha allah waa tahay e, gunaanadkii barnaamijka ayaanu soo gaaraynaa soo qabanaya markan dhegaystahan kale ayaan jeclahay inaad eh, su-aasha uu qabo aad uga jawaabtid bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamuud ursame oo jooga gabiley somaliland ugu horreyn waxaan salaamayaa dhammaan bahda v o da waxaa si gaar aan u salaamayaa mudane eh, weriye jamaal oo daadiinaya barnaamijkan galabta waxaa kaloo aan salaamayaa xogeyaha guddiga cadaaladda baarlamaanka mudane axmed oo khadka kaga jira muqdisho mudane xogaye waxaan ku weydiin lahaa maxkamadan dastuuriga ee la ansixiyey maanta waa mid loo baahnaa dalkuna uu baahi weyn u qabay inkastoo ansixinteeda lala habsaamay balse mudane mudane xoghaye waxay shacabku isweydiinayaan maxkamadan maanta la ansixiyey yaa yaa noo damaanada ama yaa ka damaanada in maxkamadani si macnawiyan ah ay uga madax banaanaan doonto hay-adda fulinta oo ah madaxweynaha iyo xukuumaddiisa aad baan mudane xoghaye ku salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Eh, waa mahadsan yahay dhegeystaha sharafta leh marka ugu horeysa wadanka dee guud ahaan nidaam aa ka jiro oo garsoor iyo ama aan dhaho shuruuca wadanka jirto dad hadda hay-adaa dhisan oo dawli ah oo dastuuri ah meelahaas waxyaabahay kulaga shaqeeyaan waa shuruuc iyo anzimo nidaam iyo xeerar yaalla waayo xeerarkan nidaamka yaallaa marka xayndaab u ah oo la difaacayo keenayana kalsooni in lagu qabo dhammaan hay-adaha dastuuriga ah awood uu leeyahay garsoorka cutubka sagaalaad ee dastuurka ee sheegaya qodobka boqol iyo shanaad waxa waaye awoodda garsoorka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobkiisa koowaad faqradkiisa koowaad wuxuu leeyahay awoodda garsoorka waxaa u xil saaran maxkamadaha sidoo kale muxuu ahaay madaxweynaha garsoorka waxaa ka hadlaayo qodobka boqol iyo lix wuxuu leeyahay garsoorku wuxuu ka madax banaan yahay laamaha dowladda ee sharci dejinta iyo fulinta markay gudanayaan xilkooda xubnaha garsoorku waxay u hoggaansamayaan oo keliya sharciga faafada labaad isla sharcigan qodobka boqol iyo lix wuxuu leeyahay garsooraha xasaanada uu siinaya laguma soo oogi karo dacwad ciqaabeed ciqaab ah ama madani ah oo ka dhalatay fal la xiriira gudashada xilkiisa garsooranimo sidoo kale marka madax banaannimadaas iyo qodob qodobka kusii xigo inaan la baari karin uu sheegayaa xasaanadagarsoorhu marka qodobadan soo isticmaalayo adeegsanaya awoodiisaas sharciga ushiiyey iyo yaa xaq loogu leeyahay marka wixii maslaxada wadanka iyo dadka in u adeego xaqana u abaaro marka garantiga dadku haystaan ama guud ahaan madaxbanaanida la haystaa midaas waaye asalkana ah andimadan iyo nidaamyada iyo xeerarka aan degeysanayne oo hadda lagu wada dhaqmaahay waa wax sharci ah qof walba ayaa laga raba inuu ilaaliyo cidii kuxadgudubtanad waa shuruucda lagu qaadaya kamid tahay oo haddii hadda lasoo eedeynayo madaxweynaha oo kale waadhabeed eedeyntiisa oo kale xuquuqda dastuuriga ah ee dadka doorashooyinka hadday dhacaan oo kaleento wuxuu yiraa ani xaqigii dastuuriga ah dacwadaydiyaa maqan inay gasho xaqa ilada taas hore aan soo sheegna waxyaabay geli karta waayo marka habraacyaa jiro oo maxkamada nafteeda dacwad ay u qaado qodobka boqol labaatan iyo afar oo sharcigan uu sheegayo shan iyo labaatan wuxuu sheegaya dhaqangalka xukunadeeda awood fulinay leedahay maxkamadu shuruucii ay ku dhaqan geliso marka cid si gaar ah magan looga yahay awoodaheeda ma jirto marka dastuurkaa tilmaamayo dadka dhan iyo nidaamkan shuruucdana wadanka dhan lagu hagaya kaasaana lagu wada dhaqmaya midkaasaana wuxuu ka yahay midka asalka oo ah awoodahana kala xadidaya dadkana ay rabaan in kuwa dhaqmaan ilaaliyaan laga rabo aad kasta iyo nidaam kasta yihiin meel kasta joogaan
waa tahay aad iyo aad ad umahadsan tahay dana xogheye xildhibaan maxamed amiin waa kaaga mahad celinayna waktigaaga aadna siisay iyo dhegeystayaasha jawaabaha aad ka siisay su-aalihii ay ka qabeen arrinkan aada meel mariseen wakhtigaagiina mar kale waa kaaga mahad celinaya aadna siisay gudahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa marti barnaamijka inoogu ahaa toddobaadkan xildhibaan maxamed amiin xasan cabdulaahi alow oo ah xogeyaha guddiga cadaaladda baarlamanka soomaaliya oo guddiga gacanta ku hayey hindisa sharciyeedka dhisidda maxkamadda dastuuriga oo baarlamaanku shalay ansixiyey barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed ismaan tan iyo kul dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan idkaga tegaynaa sidaas isuma qal dambe xiise le nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya xubintaasi barnaamijka wicitaanka dhegeysta halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhegeystayaal waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijkii ganacsiga waxaa inoo soo diyaariyey xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteena ganacsiga dhallinyaro soomaali ah oo xirfadda caafimaadka ku baratay gudaha dalka ayaa markii ay heleen maalgelin waxaa u suurta gashay inay magaalada beledweyne ka furaan xarun caafimaad oo qalab casri ah ay yaalaan doctor cabdifataax xasan maaquul waa maamulaha xarunta caafimaadka ee gargaar xubinta ganacsiga v o a ayuu uga warbixiyey sida ay ugu suurta gashay in aqoontooda ay ganacsi ka sameeyaan waxay ku bilaabatay xirfadan waxaan ahayn dhallinyaro oo ilaa shan ah oo kasoo qalinjibisay jaamacadda banaadir caafimaad guud iyo qaliinba marka markii aan soo qalin jibinay groupkaas annagoo ah waxaan isku daynay oon ka mari dhalanay in maadaama aan hayn dhalinyaro u dhalatay gobolka hiiraan aan gobolkeennii dib ugu soo laabanno halkaasna aan ka furno isbitaal oo lagu magacaabo gargaar falwentry hosbitaal kaasoo isleenahay dadkii wax ugu qabta adikana ka faa'iida dhalinyaro wax baratay oo jaamacad ka qalinjibiyey bilowgoodiina waalidkooda uu gacanta ku hayay way adag tahay si ay ku helaan in fursadahaas oo kale ay ganacsi sameeyaan ama isbitaal ay furaan Een, yaa idinka caawiyey in isbitaalkan aada furtaan oo laga yaabo dhaqaalo adag inuu ku baxay
Een, waxaa naga caawiyey waalidiinteena lacagaan isku nin walba waaridkiisu lacag ka keenay marka qorshaha isbitaalka inuu lam- een, macnaha uu hirgalo dhanka maali- ma- maaliyadda waxaa ka qayb qaatay waalidiinteen oo nugu mahad celinaynaa siday noola soo garab istaageen markeennii hore waxbarashadeennii iyo waqtigeennii iyo haddana in macnaha hore aan usii soconno nagu maalgeliyay in isbitaalkii uu shaqeeyo oo qalaba- qalabada hadda isbitaalka- isbitaalada looga shaqeeyo caadiga ah sida shaybaarkii kombyuutarkii oo la saarayay atrasoonkii la saarayay urku jirta iyo daawo tayo leh kuwaas oo aan muqdisho aan ka keensano dhammaantiiba isbitaalka waa kula idin leeyihiin waxaa kaloo gobolka aan kusoo kordhinay dhakhaatiirta gobolka joogtay way ku yareed dhakhaatiiraan kusoo gordhi- kusoo kordhinay gobolkii oo laba dhakhtaraa ka howlgasha waa barayfatka keli ah gobolka ku yaalo waa guul usoo hoyatay gobolka una keeneen dhalinyaradii gobolka u dhalatay dhalinyaraa intay ka baxeen intay iskuullada ka dhameeyeen haddana gobolkii kusoo laabteen waxbarashadoodii marka dadka adeegan caafimaadka aada u sameysaan inkastoo ee, cisbitaal weyn uu ku yaalo magaalada beledweyne oo lacag la-aan dadka lagu adeego dadka aada adeega u sameysaan ma dadka magaalada beledweyne ku noolbaa ma dad ka yimaada tuulooyinka magaalada ku dhow ma magaalooyin kale laidinkaga yimaada ma xataa nooga biiri kartaa dhanka magaalada wax ka baxsan sida tuulooyinka oo kale ama baadiyahoo kale dadka way nooga imaadaan magaalada beledweyne gudaheedana way ka imaadaan intaba dadka way usoo doontaan isbitaalka way imaadaan dad oo xirfad u lahaana jooga isbitaalka dhanka dhakhaatiirta iyo dhanka kaleba
marka iyadoo la heli karo isbitaal si dawo lacag la-aan ah ama daryeel maxay tahay waxyaabaha ay ku dooranayaan in isbitaalkiina ay adeeg usoo doontaan
waxay ku dooranayaan waxaa waaye isbitaallada waaweyn sida caadiga macnaha een, adduunkana way ka jirtaa barefad nagu jira isbitaal weyn nagu jira macnaha laakiin hadda isbitaalka beledweyne oo kale markaan ka hadlayno een, daawada lacalaanta isbitaalka taalla ama dadka shaqaalaha ka shaqeynaya ha noqoto waxaa waaye sidii eh, macnaha een, kuma filna dadkii dhanka kale dadka macnaha adeegaas gaarka ah aad bay u danaynayaan macnaha ee dhakhaatiirtaas imaaday iyo sida isbitaallada caadiga oo kale lacagta visitad oo kale waa ka raqiisanahay meelaha kale ama dhanka kale ha noqoto macnaha kombiyuutarada oo kale altrasoonka oo kale baaritaanada oo kale intaba annaga waxaa waaye waan ka yaraynay sida meelaha kale oo kale si macnaha dadkii aan usoo kasbanno waxaanina macnaha ay ugu hirgalaanoo dadkii ayna bartaan Ee, dhalinyarada soomaaliyeed eh, waxaa jirta kuwa aaminsan dalka inaanan ka jirin wax fursad shaqo ama ganacsi looga sameyn karo maxaa fariin ah oo aada jeclaan lahayd inaad u gudbiso dhalinyarada soomaaliyeed laga yaabo inay wax barteen haddana ku haminaya inay tahriib galaan anoo la hadlaya ganacsatada waxaan leeyahay ganacs ninka ganacsanayo ninka dhalinyarada ee wax bartay amaba xooggiisa waxaa waaye macnaha wuxuu u yahay human resource waxyaalaha laga faa'iday ka mid tahay ganacsigiisa uu ku soconayso waxyaalihiisa ay ku soconayso qofka dhallinyaradan uu ka faa'idayo marka waxaa leeyahay ganacsada ganacsatada ha maalgeliyaan dhalinyarada wax weynay qabanaysaa midda kale dhallinyaradan la hadlayaa kuwa wax bartay iyo kuwan wax baranoo xoogga leh dhammaantood waxaan leeyahay iyagana ha iskaashadaano waxa isku darsadaano ganacsatada ha weydiistaano maalgelin marka bangiyaa jiro marka waxaan leeyahay dhalinyarada ha soo jeestaan wadankii waa u baahan yahay keliya waxaa ka maqan dhaqaalahaas yar ha laisku darsado hal iska halmayaan dhihi lahaa midda kaloo saddexaad waxaa waaye waalidkaan la hadlayaa waalidku waxaa waaye ninka wiilkoodii markuu baxo uu badi galo waxaa waaye gu- waxay bi- iibinayaan gurigii wiilkii magafa haystaa la leeyahay badii doontiyaa loo haystaa gurigii iibinayaan marka waxaan dhihi waalidka intaad guriga intaa iibiso wiilkaaga badda uu ku dhima lahaa gurigan uu ku dhaafi lahaa wiilkan uu ku dhaafi lahaa hadda samee wiilkaagii markuu jaacad ka soo baxay wax bartay ama xoog uu leeyahayba hadda guriga ugu yaraan marka weertaa guriga u iibi hadda intuu kula jooga ha ku ganacsado ku maalgeli waxa u samee waalidka taas ayaan kula dardaarmi lahaa iyadana guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan inta xubin midaan la mid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane ayaa xubintaasi ganacsiga magaalada beledweyne kusoo diyaariyay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad kusoo dhowaataan ah, magaalada baydhabo ee gobolka baay oo shalay laga dhagax dhigay dhisme cisbitaal cusub oo magaaladaasi ay ka hirgelinayso dowladda sacuudi arabiya warbixintan waxaa baydhabo kasoo diray mukhtaar maxamed catoosh
waxay mas-uuliyiinta ka hadlay cisbitaalka la dhagaxdhigaya ee dhismihiisa uu bilowday ay sheegeen cisbitaalkan oo noqonaya mid hooyada iyo dhallaanka uu ahaan doono cisbitaalka ugu casrisan ee gobolka baal laga hirgeliyo qalab taya lehna la keeni doono dhismaha cisbitaalka iyo qalabka uu ku howlgelayo waxaa bixinaya dowladda sacuudiga sida uu munaasabada ka sheegay madaxa mashaariicda geeska afrika dowladda sacuudiga sheekh sacad al suweyd نحتفل اليوم بوضع حجر الأساس لمشروع مستوصف بيدوة
waxaan furaynaa maanta mashruuca dhagaxdhiga cisbitaalka baydhabo laga hirgelinayo waxaana ku faraxsannahay maanta inaan goobjoog ahaano dhagaxdhiga bilo kadib cisbitaalkan si toos ayuu u howlgeli doonaa waxaana ka faa'iidaysan doona dadka deegaanka oo ka heli doona adeeg caafimaad oo munaasab ah إن شاء الله يكون فيه منفعة لأهل المنطقة wasiiradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya xaawo maxamed xasan oo iyaduna ka hadashay munaasabadda dhagaxdhiga cisbitaalka baydhabo ayaa sheegtay in wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ay ka go-an tahay in la horumariyo adeega caafimaad ee gobolada dalka cisbitaalkan baydhabo laga hirgelinayana uu yahay mid loo baahnaa oo shacabka si lacag la-aan ay uga faa'iidaysan doonaan Een, maadaama wasaaradda caafimaadka markaan ka hadlayo caafimaadka waa waxa koowaad ee qofka bini'aadinka u baahan yahay inuu horumar helo ama uu wax qabsado marka runtii in dadka adeega caafimaadka la wada gaarsiiyana waa wax naga go-an wasaaradda caafimaadka haddaan nahay aniguna aan mas-uulka ka ahay Een, arrintan wax badanay soo socotay barnaamijkan wax badanuu soo socday reer baydhabo way badanayaan hal isbitaal keliya lahaayeen waxaan u aragnay inay u baahnaayeen runtii isbitaal kale inay helaan oo ay dadkooda adeeg caafimaad oo tayale ay ka helaan Een, isbitaalkii baydhabo hadda wuu shaqaynayaa waxyaabo badanaa noo hagaagay oo noo hirgalay inaan kusoo kusoo een, een, kusoo maxaa wax ugu qabanno ama kor ugu soo kicino tayada isbitaalka runtii meel fiicanay hadda taasi maraysaa marka waxaan isdhahnay dadkii maadaama ay badanayaan isbitaal kaloo dadka adeega caafimaadka wax looga qabto waa in baydhabo laga helaa waxaan leeyahay isbitaalkii shaqadiisa hadda laga bilaabo way furan tahay waadna mahadsantihiin sacuudiya iyo xamla sida fiican oo lala shaqayseen guddiga dhismaha cisbitaalka la dhagaxdhiga ayaa sheegay inay soo gabagabeynayaan dhismaha cisbitaalka inta uusan dhammaanin sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka marka waxaan rajaynaynaa insha allah isbitaalkan haddaan dhammayno in daaweyntii iyo maaragtaaye wixii loo aadi jiray magaalada muqdisho inuu ku ay ka kaaftoomi doonaan dadka ku nool magaalada baydhabo gaar ahaan gobolka baay marka waxaan ku dadaalaynaa insha allah inaan si fiicanna u dhisno si fiicanna u qalabayno insha allah hawsha dhismaha marka meeqa ayay qaadanaysaa hadday ugu badan tahay ugu badnaan saddex bilood afar bilood ay qaadanay insha allah sanadkan dhammaadkiisa shaqada ayadaa isbitaalkan ee, sanadkan labada kun toban iyo lixda sigistiinka in waxaan rabnaa aakhirkiisa inuu adeega bilaabo insha allah sidoo kale dowladda sacuudiga ayaa mashaariicda baydhabo ay ka hirgelinayso waxaa ka mid ah iskuul hoose dhexe kaasi oo loogu talagalay inay wax ku bartaan ardayda kasoo jeeda qoysaska danyarta mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
aad ayuu mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh welina waxaad la socotaan idaacaddeenna galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waana laba iyo tobanka bisha juun sanadka laba kun lix iyo toban idaacadda waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar haatanna bal ismaaciil xuseen oo dhinaciga fadhiyaan ka codsada qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn ismaaciil mahadsanid xaasha murashaxa madaxtinimada xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa weeraro kala duwan ku qaaday hogaanka xisbigiisa jamhuuriga iyo weliba xisbiga ay loolan ku jiraan ee dimuqraadiga xilli uu hadallo ka jeedinayay issoo baxyo ka dhacay gobolka pennsylvania iyo weliba gobol kale ee valorida trump ayaa laabta saartay calanka maraykanka isagoo muujinaya sida uu jecel yahay dalkiisa wuxuuna weeraro kala duwan ku qaaday murashaxa ay iska soo horjeedaan ee hillary clinton isaga oo sidii caadada ahayd aad ugu dhaleeceeyey fariimihii dhinaca emailka ay ku isticmaashay agab ka baxsan xayndaabka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka intii ay ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka booliska magaalada orlando oo ee ka tirsan gobolka florida ayaa sheegaya in xalay la weeraray goob lagu caweeyo oo caan ku ahayd in ay yimaadaan dadka isku jinsiga ah ee damacu kala galo booliska ayaa sheegaya in goobtaas uu ka dhacay khasaare ballaadhan iyada oo qofkii toogashada geystayna lagu dilay gudaha goobtaas lagu caweeyo qoraal lasoo dhigay barta twitter-ka ee ciidanka booliska ayaa lagu sheegay inay taageero ka heleen laamaha degmada kuwa gobolka iyo hay-adaha federaalka hase ahaatee waxaan caddayn ujeeddada keentay in boolisku ay deg deg ugu baahdaan kaalmada hay-adaha federaalka muuqaal laga duubay dhinaca telefoonka gacanta oo baahiyey telefishinka c n n ayaa muujinaya booliska oo rasaas ku ridaya goobtaas lagu caweeyo isla markaana halkaas ay ka dhacday dhacdaas xilli hore ayaa ciidamada boolisku ay sheegeen ama bartooda twitter ku sheegeen in qarax goobtaas ka dhacay ama laga maqlay uu ahaa mid ay maamulayeen laamaha ammaanku dowladda wadaagga ah ee liibiya ayaa sheegtay ama ay qaramada midoobey taageerto garwadeen ka tahay ayaa sheegtay in ay qaadayaan dagaal ay qarka u saaran tahay in kooxda daacish ay ka saarto magaalo xeebeedda sirta ee dalkaasi taasoo daliil u ah horumarka ay ka samaynayso in ugu dambeyn ay dhisato sumcaddeeda weerarka weerarkaas oo maalmihii lasoo dambeeyey ay qaadeen ayaa sare u qaadaya rajooyinka ku aadan in dowladda hirdanka ugu jirta laga yaabo in ay u suuro gasho in ay dhisto milatari cusub
aad iyaad u mahadsantahay ismaaciil haatanna waxaad kusoo dhawaataan mid ka mid a qasiidooyinka bisha ramadaan aan idinku talagalnay
محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد من الله نهاية يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد من الله نهاية يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد إلهي قاتل باقي مقار كسيو يسمع أقنى مجرى قروح دي رسولك وفي إكرا قرنك على تكلي وفي عاشقا قبوك جنة خبوري مالك وليلك بدن لك كفالة قاري إلهي قاتل باقي مقار كسيو يسمع أقنى مجرى قروح دي رسولك وفي إكرا قرنك على تكلي وفي عاشقا قبوك جنة خبوري kuleelka badan naga kafaala qaaday محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد وين الله نهاية يا محمد
qasiidadaasni maamaanka waxay gebagabo tahay idaacadda iyadii galabnimo caashe cudi anoo ismaaciil xuseen farjare ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intaynu todobada kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ramadaan kariim
أصحابك يا محمد سكاكا إنا نغضن سوريا دادا عناي صبح إيو تخدعن كوسليا صلاة الله عليك يا محمد وآلك وأصحابك يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد